bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal hamiin fayle kulanta fayle markadada ka dhowaada barnaamijka kulanka warsan oo hamiin walba isinku dhugunsaabsan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo mandili kuraba hamiinnimada jimacdee hamiinnimo khamiisewa jimacniyaha galay taariikhdin ee kabeeganta shanta bili kowaad sannadda labada kun tumiyo toddobada qodobada barnaamijka kulanka warsan oo inamaada isinka dheegi doontaan in isinkahayna weliba ku mid ah may ku jaad inti ciidamo ku tirsan koonfur galbeed soomaaliya iyo markaas weerarka qaadeen deegaanka saydheel oo magaalada baydhabo iyo injarsa toban kilomitara islamarkaasayn iyo dagaal la galeen xarakada al-shabaab iyo deegaankaasay ku sugnaayeen barnaamijka kulanka warsanya oo namaadanka dheegi doontaan wasiir koobka dhegaysta dhaqaacinta maleeshiyaadkii weliba tali ku-xigeenka ciidamada booliska koonfur galbeed soomaaliya oo markaasay sii wada jirayeen ku hadalenga weerarka geega markaasay laka qaaday deegaanka saydheelo oo markaas ku tirsan gobolka baay barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheegi doontaan khasaaraha meelo ku dhaladay saas haddao barnaamijka kulanka warsan oo dhammaada intiinu guda jarno weliba markaasay isinka dheegi doontana xaflad laka taagaraay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya weliba markaasi geeg ku dhiday magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya xafladdaas oo markaasi ay ku qayb galeen wasiiri weliba xildhibaano ku tirsan koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba siyaasiyiin kale oo ku nool dalka soomaaliya haddaba khudbadooyinkaas meel lagu jeedaya xafladdii laka taagaray madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya qaab see markaasan dhiyan see lana dhawaay madaxweynaha ween ogol yaantiis markaasi u qayb qaada xilkilan tartamahay madaxtinimada dalka soomaaliya barnaamijka kulanku warsan intii guda jarniya qodobkaasi soo faahfaasan ka dheegi doontaan saas haddao barnaamijka kulanku warsan oo dhammaada intiinku guda jarna akhyaaree weliba markaasi aysinka dheegi doontana kulan markaasi oo qaban qaabee maamulka degmadii gobolka oo islamarkaasi in laaan ka horjeedi hadaladii dhowaan markaasi ee kuweerahana ku tirsan xildhibaanada koonfur galbeed soomaaliya oo markaas shirjiraad ee ka qabda magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya oo markaas lanka jawaabaya geegi isla baydhabo ku dhiidi xildhibaano wasiire iyo weliba maamulka koonfur galbeed soomaaliya mas-uuliyiinta inka sarayta yaa qodobkaas ama markaas kulankaas ku hadaleen hadallada iyo jeediyan iyo weliba qaabka markaasay iyo anka an ku hadaleen kulankii xildhibaanada koonfur galbeed muqdishoiyo kuwaaldhidan iyo barnaamijka kulanku warsan oo nimaada intiinu kuguda jarna ka dheegi doontaan saas haatao barnaamijka kulanku warsan oo nimaadu intiinu kuguda jarna weliba akhyaara isinka dheegi doontana ganacsatadan ku wiin magaalada baydhabo iyo weliba culmaawadiinta iyo weliba ardayda qaar ku tirsan jaamacado keela magaalada baydhabo iyo weliba geega kulan iyo kuweeladana magaalada baydhabo ee xarun goboleedka baay kulankaas oo markaas lanku hadalaayo sidii lanku gurmada lahay dadka abaarta saamaytay ee ku nool deegaanada koonfur galbeed soomaaliya waa odayaalkii iyo weliba ganacsatadii ku hadali kulankaasee barnaamijka kulanku warsan oo nimadantin kuguda jarna ka dheegi doontaan qaabka markaase iyon ka ballan qaadeen iyo weliba sidoo markaase iyo ku ehan abaarta ku jir deegaanada koonfur galbeed soomaaliya saas haddao barnaamijka kulanku warsan oo nimaada untiin kuguda jarna akhyaar ee weliba markaase isinka dheegi doontana degmada weejid ee gobolka bokool ee ku mida degmooyinka markaas angoodonsan ururka al-shabaaba iyo weliba markaas xilihan laa ku sheegaha intii ku jirta abaar markaasi dandaran may ku jara degmada weejid intii markaasay kiyaalan afar xarun caafimaad islamarkaasayna iyo walankatarahayna xarumo hoysay shacabka ka dhibaataysan degmada weejid ee gobolka bokool waraysi dheer yasiinku hayna gudoomiye ku-xiinka degmada weejid ee gobolka bokool cadow cabdiraxmaan jugle oo armoosi weliba armo kalen uu ku walkuweydini saas haddao barnaamij kulanku warsan oo nimada untiin gudyarna akhyaari weliba isinka dheegi doontana gabdhalo qaba oo waana shaqaysadaayan ama gabdho la furi waana shaqaysadaayan se iyo iskamaaraya koran nololo markaasa iyo ku noolyin haddii barnaamijka oo ku waliba ka dheegi doontana warbixin oo markaas una siin ku hayna hano ku mida gabdho ku noolan magaalada baydhabo oo markaasi ku hadalayan qaabka markaase iyo annoolyin iyo markaasay kuwarbiyan iyo iyin gabdho markaasay laqowya haddina iyin haana walbardaha islamarkaasayna idbiilahaya barnaamijka kulanku warsanya ka dheegi doontaan warbixintaas oona ku diyaarinay magaalada baydhabo qodobadaas iyo qodobo kaleed ee barnaamijka kulanku warsan oo nimaada untiinku guda jarna ka dheegi doontaan iyo weliba walaahe ku cusboonaa deegaanada koonfur galbeed soomaaliya barnaamijka oo nimadan weliba markaasiha saare islamarkaasi intaasiinku jeedihay anoo saaxiibkii siid cali muuse maxamed ateera dhinaga farsamada oo ka waliba infadhiya maada ku diirta saaxiibkay faysal dhaha xuseen dhegaysigii weliba taageeradiinigu mar kale iyo barnaamij kulanku warsan haatay dhegaystayaal markaleeda kulanto faa'iliyo hawada siin kulanee barnaamijka kulanka warsan iyo gudagalana intiuna markaasa andeerna degmada ama deegaanka saydheel oo markaasgeeg al-shabaab iliba aana ku tirsan ciidamada koonfur galbeed soomaaliya oo dagaala ka dhex mari balse ka hormar inay kulun markaasi geega iyo insakooyan mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed soomaaliya uusan koray kusimaha madaxweynaha koonfur galbeed ena waana wasiirka beeray waraabka maamul koonfur galbeed maxamed xasan fiqe guddoomiyaalka gobolka iyo degmada wasiiro xildhibaano iyo markaas kushal dareeran koonfur galbeed odayaalka dhaqanka aan hukumada bulshada ka nool magaalada baydhabo iyo waliba markaasi ee lanku hadlaya ama lanku jawaab nagaayay hadalkii dhowaan ha ku weeriye xildhibaano ku tirsan maamul koonfur galbeed soomaaliya oo markaasi kulanku welada magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya taasoo iyo kata ama ha ku horjeedan siyaasadda shariif xasan sheekh aadan uuse kaaya deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyadoo markaas sheegeentii maamulka koonfur galbeed iyo kugaabiyan dhinaca weliba angargaarowga dadka habugtaal ee magaalada baydhabo hadeer weliba ahaan deegaanada weli ku sugan warbixin oo markaas arrintaas ku hadalaasa i weliba jawaabida maamulka koonfur galbeed soomaaliya arrintaas kaga jawaabtii oo ku waliba nin haye dalmar waa mukhtaar aadan dalmar
wasiiro ku tirsan maamulka koonfur galbeed maamulka degmada gobolka baydhabo yaa jawaab ku dhulmayba kubiyeena hadal dhawaantuun ha kuweeri xildhibaano iyo wasiiro ku tirsan maamulka koonfur galbeed haanaaso iyo u roogaan magaalada muqdisho kulun iyo kuweel dhadeen ka eedayen maamulkiyo ku tirsanaayeen ini galnyaalku dhaabadi walanqobdowka dadyo wakhtiya abaar iidan doron ka haysata gudaa magaalada baydhabo iyo otaas bedeljeeno kuku mashquuleen ololo doorashooyin iyo kursi weydiis kulankii geedka mas-uuliyiintii ku hadalimay bahaayeennahana ku damqadi sidii liniingeeldeyni iyo un eedayeen xildhibaanadii iyo wasiiradii maamulkiiyo ku tirsanaayeen shacabkii jeey guddoomiyaha degmada baydhabo cabdulaahi cali watiin ya ka sheegay kulankii maamulka koonfur galbeed iyo gobolkii degmadii iniska kooyeen ininka maamul ahaan iyo marboonku gaabina walanqobadowka dadkiiyo abaartaha bogtaalidii iyo oo markaas guddoomiyaha eddheer usika sheegi iniyo galanfidsan kula horsoodeen dadka iyo oo iska duuban dowlad goboleed ilaa iyo heer maamul gobol i degmo
muweelo korne in maarne dalaalay dadlahnagada dad dalaalhnagada leh maarne umudan masajidka ka burburi weelo korne may weelo korne may waasane dad aduusha badan yeetin dad geeka meetin oo maarne linjeelina etin dad geeka meetin mar hays oo in dhaqdhaqaaqan oo gaana etin halaan ni wadan tin su kooya ya may booya ya la diidin dad ka diidin inuu iska reebna diyaar maaha معقول ما إيه معقول ما إيه إن مركز تدني سيارة قدام تيون كسان إن مركز مارنا ولا شيء ما لازم ب ب مارنا ما ممكن تحبر برلا دعم ما شريف حسن شيخ هذا شخص سوى أفرسين روه كور تمنسين روه كور شمسين روه كور لكن اسمها مامل كونفور كبيت غرغرتون مقالو اسمها مامل كونفور كبيت والغرغرتون لاري ما يبقى مقالو إن مارنا مامل كان دفاعا ومدن مار يجي مرلما انديدن ومدن مرلما أبا عريو أورماي بوا أمبركين يلا فاضي geeka dareema haysan wadan abaara ka dhiidi abaara ka dhiidi bedowlaanqahay dawladdii gurmadahay maamul gobolka degmo gurmadahay wasaaradoogamayba gurmadahay dadkelan gurmadahay tabartad yaraato laakiin hoob intaas may sheeni intaas may sheeni hanaanka geeka jaro sheeni maa koonfurka badan jaro fadna ama maamul on jaro fadna intan gurmada may bo ma helo fadna nibadan may bo ma helo lahay guddoomiyaga hanraabto gobolka baay muraayi ibraahim oo yaana ku mid haydi dadkii madallo ku hadalay iyo maybas dhiiri leh iyo aan ku hadallay xildhibaanadaas iyo wasiiradaas iyo oo ka tilmaantay iniyoo latoo-ayin haani iyo haanroogdii wakhtigii iyo gobolladu haweerareen dadkii damaacay kukujari iniyo hantiyaan deegaanada lamaada webi oyo geedka walku eeyin muraaye oo hadal qiiri leh meeli ku jeedii yayeena hadal yeemayba ku mid haayay konton konton nin kiraw jidi temmak be melo no de ka hamarne rega handamadi ago ngaten rogde dabaato baad ngah berni ene unu may raay shalay haani shalay may raay sa gaabkas ni wadi hatta gabal ay ku diiwano ni gayle an gaab daradaas ma fadaanon reer koonfur galbeed way siinku odsadey ee magalka mayra raayuse labaatee fartaa iridinii surun masheeran gaadadaana maamulkuuna ee masheeran gaadadaan meeli dhagaalahan oo galfada adaawinoo fadhiidu si ay nis furfuraan laynii faylimaa ana dooku hildhibaanga waaye walaha laayar kore oo hildhibaan hoob waaye ana lankoreerkan helay magaadane ee mayra raayuse ini batuulisha axmed gabal artu jawaarayaan la rabnaa inuu gaddoomiye baarlamaan noqdo ununa gobatee taas dadki arfad unama hayne unamay fadaane madaxweyne federaala fadaana dalaan lanna degangaan lanna daagaan lanna mararaay daldad mahaysanu dadka mararaay shacabshe iyo askartisanka nadiifsano dhuldadanka duulaan hooladadan fadaan mararaay degaandadan weydiaaneen dhulshayn walan gooyaan lanki wal eg geeka dhibaatada nahaytu dadkaana oo gaxootee daa'unka dhiy biyuunan qabna lanki geeka inti mararaay hotel fadheed mukaabshadadu mararaayse langway buaa dankala le dangoonee leh shagsahan wal ansiyohan aska hadalaw wayan roon ini mararaay biyo halkoo dameer lanki gadu koro ini mararaay dadya injey kiiliso kale lankaal koro ini dadya injey ini reegna dhafaru gudoomiyaha gobolka baay rashiid cabdulaahi maxamed oo usiina geeka hadeeri magaaladu baydhabo iyo maybaa kulankaas usiina ku sheegay inio bilaawadeen wakhtigii dadka ka nool magaaladu baydhabo gaar ahaan haanha kubabtaali abaaro ee hata korsaarka ka e kaamamkiiyo horanka jareen dadkii yoona ha kubabtaali dhibkii hor inio ambilaawda doonta raashin qiibiyow kaaso usi sheegi maamulka gobolka rashiid cabdulaahi maxamed ini koldhow la bilaabo doono dadkana fidhijo iyo dhanka jeeyi doono ka gobol ahaan i degminayo marna unku gaabii doono sidii galan waltarleelanka jeysidii lahay dadka an baahan taakuleynta geeka mise bulshada arday liin sheego koro weli ma hadeersan marka tanyadee xaafudo dalabkii la suubii barnaamijkiisin bilaawteen raashiinkii ha bilaawdi ini dardargeliidan sidanka dhagsi badan dadkii ambaahanay silikadeersi yasiinku codsadaan dardar halgeliyoy koomb nagatoy lama nagatoy sadgalaas nagatoy wal alla lang wilbulay awoodis eh ay diban dhikanay ay diban dhikanay accountiga beesada lakashibow dahabshiil iyo bank salaama lamaad accountaba waanay shariif xasan sheekh aadan arinyogo aitameng warsho oofta ma eh hortaan dareer hoolilkiin eedmigi dareer meeldhatee la dhigowmale hooli usilaka ogaayay liing edmadi afbuuh liinka darsadi iyo ka moqayin madaxweynaha taasaa unku fidhiina laku bilaabo saacadugna go'aanshay usile lankahooba sahani ama eel biyaha ku dhaamiyow dadkaba darsadaan walaay ushakala kulama go'aanshay usig aadade madaxweyne nagatoy wal ku beddelag nagadan walaay usaha niinqaada iyo niinqaatan hooba koonfur galbeedeenna may wala go'aankaa sayta dhiibadi uniyoba walaydiyoba dhiibani go'aankaas usi unku fidhiina usi ku sugahayn marka dooga maabaka dheeradoan arinyoga aitameng warsho ooftamae hooli unakiin edmadi horanka darar madaxweyne
xildhibaan xasan macalin yuusuf xasan balaag iyo farin culus oo runtii xamaasad eed unkumaadhimay baan diray xildhibaanadii iyo wasiiradii xamar kashiri ise oo eliinku saari dhaliil wadaniid xumo ka dheehanti iniyo haayeen hadalkii hakuweeri xildhibaanadii kashiri magaalada muqdisho haanaso xasan balaag sidii isun la hadali madallo hadalkii isu ku jeedina isun dhiyaayay siditun dherinyaw ha kubahi gamuur makadambooy doo walaagila sheega fadi wal sheegay muraayi horan fuugsa welilu ku dhawaajiyey dad mucaaradnimo sheegadaw inii hotel iniiska seedoona hadaleen koonfur galbeedna wal ku sheegeen mucaaradnimo ani inta lansurun koonfur galbeed mucaarad yee aha laakiin iddiitiya mucaaradka ka aha may mucaarad ang aha wali gurey wasiirka maaliyadda haanasa kuqaldanga ere istoosiyey dantey wasiirka gaashaandhiga haanasa kuqaldanga ere istoosiyey danteeyo shariif xasan haanga kuqaldanga ere istoosiyey danteeyo laakiin kafeega meeshaan kacab kunka telefishinkan kaa dhiiba idaacad mansurumow xaqiiqdii mansurumow damiirkay ay insiyaan laakiin lanka walaalka ee xildhibaanka ee wasiirka ee madaxweynaha gobode walaan sheege haangi haanka qaldanta dalkan dadka ma anfahayaan qoobas ku bedela guulaysideen xildhibaanga aha mucaarada aha saasa mucaaradka aha walil nasiib xume eh ini shalmay geera dad intamadi ku bahaayeen boqol boqol ka baayeen mayl araay diyaarad iyo ka rahaayengna warsadeen haddana boqol boqolka madihega ku kuleedeen hoteelkana noobiyi idaacadana noobiina ereen anigii boqolkii maastaga lahay inih intaha i aay nasiib daro madaxweynaha koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan niinkooy walila taladay bulshadaa la taladi wasiiradaa la taladi ood dhaqameedkaa la taladi baarlamaanka oo boq- een si- een sagaalan iyo toddoba lan ka fadhiino niinka koo yimaada walina warsaday walina eray wali faday hami oo wali ii jare siyaasadan dowladda dhexe inaan ku qayb galo inaan madaxweyne an tartamo fade hooba lan siinka jara hamiga an ii jara ka jara siinka jara antaha surumay kursiga an banaayay laakiin hooba anka jarna garab isiidano i kaalmaytaano i dhiirigeliidano hooba walqashuucay ii jaraan hataa qalba iin weelano hor iin diriidan madaxweyne nagado fadeen eri anti unameelo ka fadhiin hal qof diidi ma jara hal qof ku aamusin ma jara galan buuto ka siinay wali inay taageernay horan dareerayna kismaega madawiinaha maamulka koonfur galbeed maxamed xasan fiqi oo isiina ku hadalay madaligeeki yaa usiina mayba ka tilmaamay xildhibaanadaas iyo wasiiradaas ahaano yo si isyo ay ikhtiyaar eh xilkiya u haayaan ummado tiidiyo koonfur galbeed in isku xayuubiyan iyo ulangna walan erna taasoo kismaegu isaka sheegi inii et too dameer xumiyo ku hogaamidi weynweynaha isugu soo baxay badaanbaxan qiimaha iyo qaayaha leh oo aan uga mahad celinayo cid kastoo soo abaabushay waxaa waaye hadal qofba qofkii ka dembeeyey hadalka waa ka sii dhammaaday hadalka qiimihiisa iyo xaqiiqdiisa waxaa gebagabeeyeen ee muxuu ahaa guddoomiye muraayo iyo guddoomiyaha degmada inta ka dambaysay waa uun kabaysay micnaha kabidaan ku jirnay anigu waxaan rabaa maadaama wakhti dambe ay tahay inaan soo koobo laba arrin inaan ka hadlo waa mida madda koowaad dalkan koonfur galbeedaa la yidhaahdaa wuxuuna ka kooban yahay saddex gobol saddexdaa gobolna abaaro xoog lahaa ka jira baaq caalam iyo mid federaal iyo mid shacabkeenna intaba waa dirnay guddiyaa la sameeyey si lidin sheegay oo heer maamul ah heer maamul gobol degmo ilaa iyo guddiyo hoose akawunna waa la furay akawunkaasna sida guddoomiyuhu sheegay ee, meel kasta waa lagu dhejin doonaa qof kasta oo ummaddan koonfur galbeed ka naxaaya waxaan codsanaynaa gudaha iyo dad meel kale ka hadlay iyo dad meel kale ka qayliyey tabar uma hayno ummaddeenniyaa baabbe ay soo dhimanayso kaas waa qodob mana qabin aniga mana qaba hadda mana istaahilaano qolada xamar ayagoo jooga idaacado ka hadlay xilkay haayeen ayaga dhaliilay ayaga ayaa iscasilay ee annaga ma casilin hal su'aalaan weyddiinayaa shacabka i dhegaysanaayo iyo ayaga iyo shacbi weynaha soomaaliyeed ee kale ee musharaxiin ha noqdaano ama arrin kale ha raadiyaane hal su'aalaan weyddiinayaa oo keliya laba sana iyo xoogaa ayay wasiirro iyo xildhibaanno ahaayeen xildhibaannaduna hal sana iyo xoogaa bay jiraan wasiirrada laba sanay jiraan maanta markii xamar laisugu tegey oo musharaxnimo la sheegay miyay xumaadeen maamulka koonfur galbeed markaas muu dhaliil yeeshay labadii sana waana la shaqaynayeene maxaa qasbay maanta ayagoo xamar joogo marka waxaan leeyahay waxaan maqli jiray hebel waa meesha roobka ka da'o waa la aadaa roob meel hadduu ka da'o xamaraa xoogaa wax isugu soo urureen qeyrkaasay qeyr ma ahe waxaas meesha laga bixinaayo ayay micnaha kollayba ku dhex milmeen sidaan rajaynayno saaxiibbadeenna laakiin waxaan u sheegayaa ayagaa is-aflagaadeeyey ayagaa xilka iska qaaday ayagaa iscaayey ayagaa dhib isu geystay ee ummadda wax dhib ay u geysteen ma jirto maamulka koonfur galbeedna uma dhutinaayo mana uu istaagaayo marka ugu horraysaba koonfur galbeed mabaadiyey ku dhisan tahay qof kastoo mabaadii leh waa ku dhimanayaa qodobka kaloo labaad inaan ku celiyo aan rabo cid kasta inay maqasho aan rabo laga soo bilaabo cid kastoo musharax u ah soomaaliya qabiil kastoo soomaaliya ha ka tirsanaadaan shariif xasan sheekh aadan isaga ma aha ninka is-sharxay asaga ma aha shariif xasan waxaa sharxay dadka ka soo jeeda maamulka koonfur galbeed ee saddexdaa gobol ka kooban dadkeeda iyo shacabkeeda ayaa uu weyddiistay ka coodsaday una oggolaaday inuu musharax noqdo oo kursiga ugu sarreeya dalka inaan ku fadhiisanno go'aansanne
habahaato hadalladan kulkulul oo jawaabtan ee mas-uuliyiintii ku tirsanaydii maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo maybahaka eedey wakhtiyo xildhibaano iyo wasiiro ku tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya si liniimeeldeyna iyo eedeen inkagameen maamulkii iyo ku tirsanaayeen shacabkiina matalaayeen iyo oo markaas roogaan magaalo madaxda muqdisho ooyo ka sheegeen ini maamulka koonfur galbeed usugalnyaku laabadi ilow taas jawaabtiye iyo eetatoo dadka dhan wada aragayaan markhaatina ku eyin shacabka koonfur galbeed soomaaliya taariikhda muduugawaas lambatiidiisa xusaasa tangeekiya lonalanki ku dawaa usiina taariikhda mayba ka reebu doontee baalmadow kii waldad kun antar i kii wal antarneena taariikhta dareerta iyo etoos dadka shal reebaas
dhegeystayaal warbixintaas weliba hayteeye kulankii geega markaas inasukooyan mas-uuliyiintan ka sarayta maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba shacabka nool magaalada baydhabo oo markaasi lanku ku jawaab ay nagaayo xildhibaanadii koonfur galbeed soomaaliya dhawaan kulan markaasi oo kuwa dhidan magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya taasi iyo kacan baareen maamul koonfur galbeed soomaaliya oo markaas warbixintaas aan idin jeedihay mukhtaar sheekh aadan dalmar weli barnaamijka kulanku warsan iyo kuguda jarna
allah joodanayaalkii aan markasta ka hilimoodayo darisku dhan lahagadi markasta baan hilimo ka aragayalbagaa ogaaytay maykiin ka duubawiiba warkalaha ku hilmaamaydaan ma ayin haraandareebkinima
balanin dhalatay barwaaqinin qubuti horumarkilan baahnaaye baydhabo janaahaninka bilaawadi warshid bileerino isbuunyada suubiyaasa baydhabo laninka suubi isbuunyayaal bariimee haanibu buusdaayan hayna hoobada ka barigal bedinka gaboojiyayan barkagnahaatadanin fadaan burudow hardhaan adi arooska bilaasli biyahaye bariigal fayle hooba
qeybo hore barnaamijka kulanku warsan iyo akhyaara dhuguunsadaaytan idaacadda warsan ee magaalada baydhabona kula dareertaan meel walba isiroogtaan weliba un hawada siin kulanaa hamiin faylaa qodobkigeeda barnaamijkuna qaadaan waliba markaasi isnagadaya weerar iyo waliba markaasi ciidamada koonfur galbeed soomaaliya iyo ka qaadana deegaanka saydheel oo magaalada baydhabo markaas injarta qiyaastay soddon kilomitir meelaso iyo ku sugnayn ciidamo ku tirsan al-shabaaba weerarkaas kureed waliba markaasi meelo kudhiyay iskoorkoyow khasaare jeesidii isla markaasina al-shabaab lagugudidi sida markaasi sheegan saraakiil ku tirsan ciidamada koonfur galbeed soomaaliya intii oo markaasa ku dilan shan qofood hubkiiyo wadan markaas laaka qaadade magaalada baydhabo waliba markaasay lisheenay lama kumida shantii qofood oo deegaanka saydheelaa ka dili kureed waliba markaasi xaafadda warbixin kooban ku siay howlgalladaasay taliyo ku-xigeenka ciidamada koonfur galbeed soomaaliya cabdulle isaaq aadan markaasay isuku werbi howlgallada iyo weliba qaabka markaas ina dagaalmin saasaatoo weliba meelo ku hadalay wasiir kubka dhigista dhaqancilinta maleeshiyaadka maamul koonfur galbeed waana eeg siihayaha wasiirka amniga ee koonfur galbeed xasan xuseen maxamed xasan eelay
waliroogay qolada oo adowga oo muslimka dhong maylaraayhan dhikada inoo baabiyan diinti dalka dadka dhong baabiyan ya eelkasi huu kahaysidan shacabkana indiidan inoo waraaban lankiyo beesa sii lankale indiidayan beesa hoog anna mayleeray qof kasta oror meel hoog inka qaadeen biyona ka gadaayeen yaa wali go'aansanay inuu ka dul qaadna dhibaatada mayleeray oo shacabka meelin ka haayeen taasna ilaahay ha noo guulay waana mayleeray soo hadilni sidii siin arga haytan kulle farmiin ma ee indhooyinka ka arga haytan meeliyo yaalan walaayo gore gaben walaayo hubbe meelil sheenan ha ku qaadni
een markii howlgalkan howlgal qorshaysan ay dabcan markaa qordhangalis inga sheegay inuu meel roogin nooc saaka socotay haa inuu meel roogin umada dhonka dhibaayen walnin sheegay unuun wali in diyaarnay iidama sigoonay intaa u baran oo howlgaladaas ununka tira galni meel kasta iyo rogongniyo ha ka fulyan yaa mayleeray in diyaarini iidamadii howli ha ka fulyan wabilaahi tawfiiq haddana sidii la fadaaya laaweel insha allah meega camal ku dileen marka wali ha ka dilnay shan qof sida argaa tan lama inta sheegnay sidin meelahan ku tabni gorin wali ha ka furnay lama warkan mayleeray deegaano kale oo hadda siin qorshaysan oo sida oo deegaanka aysan geedka howlgalka ka fulideen oo kale oo dadkii oo ka dhibaateen al-shabaab aysan hadda wajahan jira meel kasta iyo rogan adowga rooga ku wajahangna inta iska dhaafa sideed gobol iska dhaaf dhul kasta Soomaaliya la meel kasta roon Soomaaliya hooban ku ayna dibad meel iyo lukayla waan ka baan insha Allah
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إلهي يا مهدلة إلهي أنك مهدنغان غفور رحيم كهاي sida isiinba aragahay tan ciidamadu waliha fuliyeen howlgal qorshaysanay howlgalkaasoo iyo fuliyeen deegaanadan koonfur galbeed gaar ahaan saydheelow howlgalkun wali macnaha ka saabsanay sida isin la dareertaan nimanka cadowga ee naflacaariga ee al-shabaab wali maalmo ugu damba bilaaween in iyo dhibaateeyaan ummaduun soomaaliyeed gaar ahaan shacabka oo meeliyo biyo ku waraabayeen ama xolasho meeliyo waraabayeen ama baawarta marafada inayo go'doomiyeen ciidamadan waalay go'aanka deereen nimankuu naflacaaryaalka meel alla meeliyo ceelalka iyo go'doomiyeen ama shacabka indiidinyin inay biyo ku ururdaan inayo tallaabo ku qaadaan ilaahay idin jeey tallaabadii geeka miinkorreyta ciidamada geesiyaalka tallaabadii qaadeen walbadan tallaabooyin badan qaadeen insha allah haddana wali rajeena inay tallaabooyin badan kale iyo horun sii qaadaan eed iyo eed aan ka mahadnagaana ragga hoolunga fuliyi biidnillaahi alkariim kuwa badanoo howlgal kama qana jaraan hooluna dadka shileediyo ma fuliyahayana shacabka kaalan ku qaadadahay shacabka wali ogaadana nimankan cadowga inayo baad iyo walkala walwalban ka dareeraan ilaahay idin sheey insha allahu tacaala hooluna safaylan ka dareeri doonta isigna eedaas ka mahadnagaan
way dhexe barnaamijka kulanka warsan iyo akhyaaree sideerna idaacadda warsan inoo dhuguinsiaytan meelwalba sirogtaan markaad waliba nawada siingulana akhyaaray hamiin fayla qodobkiigana barnaamijka qaadaana waliba markaasi useya degmada weejida gobolka bokool waliba iyo markaasi xukumada daa degmooyinka ku tirsan koonfur galbeed xilligana waliba markaasi iyo ku teegan xaalad abaareed weliba dhinig weliba caafimaad darada oo markaasi shaant eed siyeeda markaasi unku xunto degmadaasiya gudoomiye kureenka degmadaasay weejid caddow cabdiraxmaan jugle weliba markaasi usala hariiray idaacadda warsan ee magaalada baydhabo weliba oon olkuweydnay xaalada guud ee degmada weejid xilligan sideeta weliba markaas uu sheegay intii degmada weejid iyo saaranta go'doon islamarkaasina iyo ka dhibaataysiin shacab eedan tir badan
eediyada maasantay idaacadda warsan sida aliyow amniga magaalada degmada weejid eediyada faylaya nabadgelyo xumama ku jirta jawdi okay waaye dhinaca caafimaadka bilan magada ma jira ma yaala magaalada saddex amsiye oo w h c iyo gareedo iyo ar d c d s mcda gaaraan dhinaca daafoor ciidan kuliida maadaama population badan abaaro abxooban dhulka tuulooyinka iyo deganaay baadiyo deganaayaan ciid magaalada waxaan galeen dhinaca daawada ciida aan kuliidada amnigana amnigana amnigana okay warbalbaleen ama jiraan warbalbaleen ama jiraan abaarxuma ciida wadanka saamaysi dadka abaaro alalna oo ilaa waxaan ku horeen magaalada ciidan buuxkaas yeela xaaladeesaas kooqaybta talaalku talaalku koola bukaan bukaan socodku bukaan jiifku iyo daawooyinkii warkaasi ku isticmaalaya kan kale m c s ka elaa saas oo kale dhinaca ciyaalka aan badanyay sideed iyo saasashan ciyan hase ahaatee hase ahaatee dhinaca daawooyinka dadkii weyn isticmaalo badan dadkii maadaama populationki ciidan badanyay xillo koolinamilka jara daawooyinkaasa ciidman yaala magaalada daawo la-aan waayo msiajida badanfiyada daawooyinka waatidan ma arkaas kaasan argeed maadaama daawo iyo kaafiyaasa shacabka ku nool degmada weejid isbitaalladaas adasheetay iyo onlahayna markaase walanka qawlaatan bulshada ka dhibaataysan degmada weejid maadaama iyo go'doon iyo saaranta kulay intiyaas dumarkaasi meeliyaada ya isticmaalayaan intiyaas meeliyaada isticmaalayaan meel galaata oo oo xeelsa oo kale oo hatay la taabawaayama dhiibo la qaadama le sidii caafimaadka ay tayata markasunaysiiyo walayu waa kala jira male xaashasaaso dhiniga biyo deegaanada qaar waliba la sheegaa biyaro dartiya intee ceelal oo iyo jaraan shubin biyo dadka karidaayan jare degmada weejid xilligan oo kale intii markaas shubinsu ku farurmay sideedba degmada weejid may holan ku etaa dhinaca biyo dhinaca biyo holan eedan ku eta wakaabiyaar male biyo alxamdulilah meel walba guri walba ceela leeyi hase ahaatee male kuloriin oo hataa biyo wasiila isticmaalo kulayl maadaama lakajara kuloriin isticmaalo male sabiilay hataa laka waraabahay degmada hartaas ku dilaayo mila degmada
deegaano qaar sida sheegtay n degmada wejid mukumada ceelaalka dhinij iyo hogaanka eta jarta n isbitaalada meelo yaalan isin siinshaanan waleero kaloorkiinsi iyo lankoorseeda shabambiyoodka deegaanada qaar ku jara maya kolorin male kolorin male magaalada male kolorin ma sheegna caafimaadka diinakaakisheenay waa kolorin ayo haya male klinigii alkoo taabkiya la isticmaalay marka kolorin male kolorin laana ku jirta kolorin hadii ceelala ceelala badayin ceelo dabaakiyaala may ciidan qaylaala satay maadaama xilli kuleelka jira kolorin inta la isticmaala laakiin miyaal magaalada male degmada wejid waliba hagalay lamajid boqol haljid baay weliba halgade goodonya saaran dhina ganacsiga degmada wejid bulshadani marka may saameyn ay ku welatay goodoonkaas runtaw runtaw sida aliyow wadooyinkaa galow wejid way waadeen cabayn halku gale mayn sii gudubay ilaa iyo yeer ilaa iyo xukuurboodhaankanagaasaan gudube kankada korluwa kuwaye may insii gudubay dhinaca xuduran gudube dhammaan wadooyinkaasi oo dhan kilimin goodoon magaalada populationkeedan badin dadkineedan badinin goodoon kajad hase ahaatee may jire war oo dhinaca ganacsada markaasay meelasha ogda rumalaashiyay wariyoosaas ka sheenayaan saasa ka galayaan xaalada ganacsi dhan mayka koobanta gaarta meel oo rumalaysiya ciidamada na ku sugan degmada wejid boqolkiiba sideetin shan degmada wejid ciidan ya markaasay ku sugan shacabkii horeya walqax iyo weliba walo markaasay dhibaataysan roogya deegaanka eyin ama degmadaasay ciidamadii may howlgalay sameeyhan maadaama tobarjolan hiri qalabshoona markaas galantala ku saari ciidamada wejid oo dhisay adiga web waa ciidamada federaalka dowladda dhexe iyo ciidamada booliska gaarka ah ee koonfur galbeedu dhammaantii ka sugayin runtaw marwaxdaas ee waftaa kali ku rooga halbal may bajartay baabuur macaawano sheentay oo laanka deega dadkan deegaanka ee baabuurtii may gudbiyey iyo shaliiliyo ma sheenanan baydawa koonfur galbeed booliska gaarka iyo federaalka iyo bahaysadaayaan war ajadabiya ciidamo ajadabiya aan la jarni iyaa kuwadan weejid ma sheenanan baydawa saasu haddii howlgalo kale oo ku socdaan jiran deegaanka tuulooyinka agaashin walaay meel walaanka sheegay lambahaay howlgalo saasee oo lamaada ciidan dowladda dhexe iyo booliska gaarka ugu wadaan la jaran sidaaliyo
guri walba oo markaas degmada wejid kiyaala ee gudoomiye ceelya kiyaal ama ceelya ka dhow xiligan gurmadka oo dhindhiga isin gargaarka oo raashinka isin weydisaasaa ma eta maadaama ceelalkaasay hodonka ee ka eta degmada wejid okay ciidan faylas ciidan kiyaal runta biyoogina leyin dhulkii ma yeeda dhul beereed ayaa oo dhul beereed ayaa okay lan war runtii imbaan biyo shileys ma intagaayan biyo ma intagaayan biyo waa walama tiraayaan
gudoomiye waliba nima qaal e degmada wejid intii dad eedan dhibaataysa markaas ka nool qoysas eedan tir badan markaas horena handeerahaya ka maamul ahaantiin mayn qabata maadaama deegaana qaarna abaar ku jaran degmada wejid iyana abaar ku jarti haddina markaas shacaaba ka darsame go-doonkiina markaas eed iyana inka adkaada intii go-doonkaasla ku qaada ka maamul ahaantii adoo gudoomiye ku-xeenka degmada ita maysiinka go-aansan degmadaas in qabda doontaan
sidaliyo may waa runta wejid population share dhacdooyin ma kasida samay dadka u tir badan oo si qaxyo duu qoyan iyadoo abaaraha galay xoolayo lahaayeen ha ku leedeen xoolo badan hayna antiina ay si hayirtiina iyadoo aragayaan waxaa dhagaal waa inaan soo tabay iyo magaalada garan si biyo mugo ongoran magaalada sidee ka qoyan bulshada ilaan dadkaas muddaa ka agureen maysu biyaale dhanka ilaahay walsa iyo markaasay ganacsada ee dadka deegaanka yaa dhagalnay walan garuurinay ولا عرور انت اصلا جيبي خاصه هاته خلاف خلاف كدن بويت الا قالوا لها يا مجال degmada wejid ciidamo koonfur galbeed dowladda dhexe iyo weliba han ethoobiya markaasiro amazon kuma tahayna maysinku go-aansan jidadkan hirin gadoomiye
taas go-aanshay way buwaa in badan kulan sheegnay wadada wadada dowlaha oo aan dhexayta baydhabo iyo wejid intada furmaadaama sagaalan kilomitr inta soddon kilomitr hata ciidamada deganta lixdan kilomitr hatane koox meelba meel ee iyaalku yaroo jooge walaasa banhayne joogan anti wadadaas u furo dhammaan wadooyinka afarta meelood oo deegaanka hagala o dhan la nadiifiy taasa go-aanka ay leetay howlgalkan saasa ka socda
almuwera almuwera makaarka alaabka dhismeega almuwera
إبراو لو الدنيا ورقب دونتا هذا شفدي على اسمها مرت ويجي سدي اه انتوي ماي بقارك قلبت الاسمادة المغيرة ما إنمي هم بيدوا بيدبك يالا كنتاوي جيدو أبا بانك جيدين ماي مي تبالي مارلاك أم ذاك يدقون ها جزاها المغيرة ها جزاها جلالها بقوا مارلاك walaagii alaabhaay isnuugii arintan maskasheenay adiina wali lahaysacmara qalab ismuku doonaysa alaseyti bako eh agluwa hadaa edebni doorku doora istibaarni walyara hukumadu fooluwaa almuwiira alaabta dhismeeda idiyaawo aboor min shay dudumuwa aboodan min shaygeeda aanas gooshana eedaga howal biling inkiraana almuwiira alaab dhisma walku koombaxi afar doorle iskorsaartii idooley dhisitii haarishkooley fadii isjiidkooley roritii andhamiidligooley likoytii ogaaw almuwiira alaabta dhismeeda oo isiin fadaadsan yakaa ruurtin umoogatan iligmarooduwa ayuunku dhoora edeeg faylahowa alaabtismu kooshal gohaaso indunuisi iyo abuudabey ummaangi itaaliya kiirinya alaabtee hadareerte afar beri sug meel kale aylikii gurne almuweera hel
qeyban ka dambe barnaamijka kulanka warsanyaa sildeerni akhyaar ee qodobkanka dambe weliba markaasi uusan nagadaya hanraabto la qabo islamarkaasayna owlaado qaban ka nool magaalada baydhabo oo iyo qeybo hor walbaradayan islamarkaasayna qeybo kalena iyo shaqeeyan qaabka markaasi iyo nafti umaarayan iyo weliba markaasi warbixin ninku diyaariyey muxudiin xasan maxamed xusni
shukri aadan isxaaq waa shan iyo labaatan sano jir dhigatana dugsiga sare ee ramadaan ee baydhabo marka ay ka soo baxdo waxay qabataa shaqada guriga iyo tan cilaansaarka taa oo ay ka soo saarto nolol maalmeedka qoyskeeda iyo dhaqaalaha ay wax ku barato shukri waa gabar haysata saddex carruur ah kuwaasoo aabbahooda laba sano ka hor ay kala tageen kadib markii uu soo kala dhex galay khilaaf ugu dambayntii keenay inuu burburo qoyskeedii waxbarashada aniga aan wada hadda waxay tahay maandi waxaan dhigtaa ramadaan adult magaalada baydhabo dib xaafadaan imaadaa waxaan galaa sida aniga cilaankeyga u saaran lahaa inta badan nolol maalmeedkeyga iyo ijaal aniga inkastoo aniga aan ku jiro ilmiheyga iyo waxyaabo badan aniga aan u baahanay si aan aga baxsan lahaa iyo nolosheyda aniga u maareysan lahaa markaa imaado isla waqtiga aan imaadaba cilaankeyga ayaan saartaa mid iga kala go-aga waayo oo aniga dib u bilowday waa laygu qasbay waalidka ayaa igu qasbay koodii aniga iskuulkeyga aan dhiganay sidaan kuu sheegay marka dhanka waalidka ayaa layga soo maray ducayo ankaar kuley haddii hal mar lagu dhahan waalidkaaga adig ma ka baxsan kartid sidaa daraadeed ayaa ninkan anigaan u raacay waxbarashada kala go-day meeshamira meeshaasay kasoo bilaabatay iskuulkiiba haddii aan hal mar aniga aan ka baxay oo guursadayba anigana waa iska soo gebagabeeyey waaba iska dhaafay ninkana nin aniga aan ku qanacsanaa ma ahayn waa laygu qasbay saas daraadeed anigana waaba kala go-day laba khasaara ay ku dhacday laakiin haddana waaba ka gaaraba ka hor inta aan la guursan shukri waxay ahayd dugsiga dhexe balse nasiib darro uma suuragelin in ay dhammaysato waxay waalidkeeda ku dareen nin kaa oo hadda wada joogin tani waxay ahayd sababtii keentay in ay shukri ka kala go'do waxbarashadeedii muddo sannado ah iyadoo aaminsanayd in aysan isku wadi karin maamulka hawsha guriga iyo waxbarashada waa tan mar kale iyadoo ka sheekaynaysa qaabka u kala go-ay waxay ahayd kowdii aniga waxaan ahaa gabar oo wax ka barata iskuullada ku yaala magaalada baydhabo qaasatan alqalam iskuul ayaan dhiganay waxaan ku jiray fasalka sijeedaad anigoo dugsi sare aniga aan ahay ayaa sanadka waxay ahayd labada kun iyo labada kun iyo toddobadii meelahaasay ahayd anigoo waxbarashadeeda aniga aan u hanqal taaganahay inaan aniga aan ku rajo weynahay inaan barto ayaa waalidkayga layga soo doontay sidaas daraaddeeda ayaa ninkan aniga aan ku raacay kadib markii aan gurigeyga aniga aan tagayna kulley waa isla keeni waaye inaan wax barto iyo inaan mas-uuliyadda guriga aniga aan qaado labadiiba aniga waa maarin waaye saas la ajligeeda ayaan aga haray iskuulkeyga saas ayuu qabyo ku noqday culeyska aniga aan dareemay waxay tahay ninkii oo mar walba guriga iska imaanayo adiga haddii aa maqan tahay oo haddana qaab faa'iido aysan lahayn gurigaaga oo haddana dayacsan waqtigaba haddana ilaaha ilmi siiyey walaci iyo wixii aan ku rafaaday saas daraaddeeda aniga aan u dhaafay shukri aadan isxaaqa markii la furay waxay bilowday inay si iskeedaa u barato xirfadda cilaansaarka taa oo u suuragelisay shukri in ay kaga baxdo dhibaatooyinkii dhaqaale ee la soo gudboonaaday waxaa ku adkaaday shukri maaraynta baahideeda nololeed muddo lix bilood ayay ku qaadatay shukri in ay ku barato cilaansaarka noocyihiisa kala duwan sida buufiska iyo qadaamka inkastoo shukri muddadaasi lixda bilood ah ay si bilaash ah ugu saaraysay haweenka haddana waxay uga tegaysay guryahooda iyadoo wax lacag ka qaadan ujeeddadeedana ay tahay in ay barato xirfadda cilaansaarka awoodda hadda aniga wax ku baranayo waxay tahay markaan kala tagnay dhaqaalihii wuu igu cuslaaday nolosheedana adig waan wareeray si anigaa u maareeyo ayaan waayey saas la ajligeed taa markaan kala tagnay saas la ajligeed marka waxaa igu soo dhalatay inaa aniga aan sameeyo xirfad cilaansaar ah xirfadaasoo ah aniga aniga aan ku baranayo muddo lix bilood si mutadaawacnimo ayaan dadka ugu saari jiray cilaankan soo gadanaa dalwandii waa isku qasaa kun lacag kama qaaday waa u saaraa waa u saaraa taas oo ahayd aniga lacag aniga jiibkeyga aniga aan ka bixinahay cilaanka nooca ugu qaalisan waa kan madoobeysya keligeed ah kaas toban doolar waaye halka qof adigaa u saaraysid kan kale oo caadiga adi saddex doolar iyo afar doolar iyo meelahaas kan hadda aniga aan hay afar doolar waaye gabadha kale oo aada adiga arkeysa ciilaankeedana waa toban iyo laba doolar qadaam iyo waxay kala yihiin markaa buufis buufis waa kan guduudka ah qadaamna waa kan keligiis oo madoobaysaa ah saas marka waxaa jira cilaam suudaaneys mid la dhahayaa jiro dacweyn mid la dhahayo intaas dhan marka waa isku dheelitir shukri maanta waxbay barataa wayna shaqaysaa waxaa u dheer maamulka hawsha guriga iyadoo intaas culays ah dhabarka u saaran yahay haddana waxay kartaa inay u dulqaadato balse shalay markii guriga lahayd ma aysan awoodin hawsheedana intaa waa ka yarayd waxaan weydiiyey shukri sida ay u kala maarayso waxbarashada hawsha guriga sida cunto u diyaarinta carruurta u kallahidda iskuulka xirashada yuniformka iyo shaqada cilaanka culays way tahay inkastoo haddana ay tahay culeyska meesha aysan ka marneen dantaada ayaa ku jirto aniga dhibaatooyin fara badan ayaan soo maray ninka markaan kala tagnay dhibaatooyinka aniga aan soo maray ayaa igu kaliftay inaanan wax walba aniga aan samayna aniga aan arkin culeysba aniga wax walba horta niyadaada waaye inamal acmaalu biniyaad niyadaada wax walba adigaa u sheegaysidna waa gaari kartaa dadnimadaada iyo dadaalkaaga waaye salaadii haddii aan soo kaco aniga hadda waaba isku seefgareeyo xilli walbaba waa soo kaca waa la qabsaday laakiin inta aniga aan bilaabin ka hor isbuuc iyo laba isbuuc iyo dhib dhib ay igu ahayd laakiin hadda waaba la qabsaday caruurta waxaa i haysa gabar oo aan ila joogto oo bisha aniga lacag aniga aan siiyo waxaan siiyaa shan iyo toban doolar bishiyaan siiyaa shukri aadan hadda waxay leedahay hami sare ugu yaraan maalinkii waxaa xirfadda ka soo gasha lacag dhan toban doolar waxay ii sheegtay inay leedahay akawnt oo ay ku leedahay salaam bank kaa oo ay ugu keedsan tahay lacag xirfaddeeda ay kaga soo saaratay sidoo kale shukri waxay ku haminaysaa marka sanadkan ay dhammayso dugsiga sare in ay gasho jaamacad oo heer digtoorese ay noqoto ay rajaynayso waatan iyadoo ka hadlaysa hamigeeda xilaansaarka dhaqaale aniga aan abuuray waxay tahay taasna hadda aniga waxaan ku shubtay salaama bank akaan aniga aan ku leeyahay meesha ayaan ku shubtay meesha ayay igu jirtaa kadibna iyagana waxay ii ballan qaadeen inaan aniga aan bajaaj iyo waxaas aniga lacag aniga aan kusoo darsado bishiina wax aniga iska dhiibi karo ii socota marka intaas ayaan abuuri rabaa hadda hadduu ilaah yidhaahdo jecelahay aniga u hanqal taaganahay mar walba juhdi iyo dadaalna aniga aan ku bixiya inaan jaamacad allaala jaamacaddi ii soo baxdo aniga aan iska barto aan dhigto kadibna aniga aan noqdo qof oo isku filan oo waxbartay oo herkeeda uu taagan yahay her dhakhtarnimo ayaan ku rajoweynahay aadmigu ma sinna fikir iyo aragtina waa ay ku kala duwan yihiin khadiijo cabdi xasan waa shan iyo labaatan sano jir haysatana lix carruur ah ku guulaysatay in ay ka dhaadhiciso ninkeeda in ay dhammaystirato hamigeeda waxbarasho taa oo ninkeeda uu ka oggolaaday khadiijo waxay dugsiga dhexe ay ku dhammaysatay xerada qaxootiga ee xagardheer ee dalka kenya kadib waa la guursaday waxayna u soo wareegtay baydhabo kama joogsan waxbarashada oo way sii waday hadda waxay dhigataa jaamacadda by university sanadkii saddexaad saasoo ay tahay waxay ka shaqaysaa isbitaalka guud ee gobolka bay qaybta wacyigelinta nafaqadarrada carruurta halkaas oo ay ka tahay shaqaale joogto ah qaadata mushaar taa oo anfacday nolosha qoyskeeda ninkeedana waa faryaamo waatan khadiijo oo iyadoo wakhtiga shaqada isbitaalka ku jirta aan ka codsaday inay iiga sheekayso heerka ay maanta nolosha ka gaartay standar aid ilaa galaaska sideedad meeshaan kusoo qaatay kabacdi wiil abtigay dhalay ayaa soo doontay waalidiintana way siiyaan marka baydhabaan imaaday ilaa saddexdoodaan ka dhalay gurigaan joogin markaa saddexdood dhalay kabacdi markaa harkay reerka dhibaataysa iyo daruufta taalla waxaa gashay qadiijo adoo maanta haddaan qof aqoon-yaan leh haddeen inaad si jaahil ku dhaqantid waa laga fiican yahay bal ka waran haddaa aqoontaada korarsatid ninkaygaan u tagay codsiyaan ka u raadsaday wuxuu yidhi saas mi ahaa haddaaba jaanis u helaysid wax baro u yidhi kuma diidani maasha allah haseen kheyr allah sii iguma soo hor istaagin marka kow bareefadyo aan tagay dhinacyada caafimaadka iyo ingiriiska iyo beeskaan iska soo dhisay kabacdii labada kun iyo toban iyo saddexdii anoo saas waxyaabay ugu jira by university ay imaaday markay imaaday iyadana qeyb oo waxay qabanaysay i d c oo dugsi sare koorso camal i d c gaan kasoo bilaabay i d c ga saan waday halka sana markaan dhamaystay marka kaalinta saddexaadaan ka galay saasay tahay caruurtaydana reerkaygana waa maareynay waxbarashadeydana gelinka hore caruurtaa maaraysanay gelinka dambana waxbarashadeeda aaday laba saac camal waa kasoo faa'iidaysanay haddana waa usoo naqanay master three anoo marahay oo fasalkii saddexaad maraha ayaa by regional hospital waxaa lasoo dhejiyey qeyb shaqa qeybta caruurta nafaqadarada oo nutritional lasoo dhejiyey haddana ninkaygaan tale ugu noqday waxaan dhahay maadaama oon wax bilowday waxaan jeclahay inaan qeybahaad ka qeyb gale bal ka waran markaasuu yiri fikrad fiican waay inuu muxuueda ilaahay waxa noogu daraaba laga yaabaa iska gal uu yiri igamuusan hor imaanin imtixaankiiaan galay maasha allah waa ku guulaystay kaalinta labaadaan naqday haddana hal sano iyo toddoba bilood ayaa bishaan noo intaa ka shaqeynaya jaamacadiina jimcay khamiisa laigu bedelay maalmaha kale subaxdii ilaa sideed saac shaqadan jooga sideed saac waxay ka dambeeyana reerkaa maamushtaa ninka waxaa waa xoogsado waayo faryaamo waayo waa xooggiisu ugu shaqaysta isbitaalka waxaan ka qaataa bishii lacag ku dhan saddex boqol oo dollar haa noloshooda in badan caruurtii iskoolaan geystay dugsiyaan geystay dharkoodii daawadoodii wax badan in badan mas-uuliyad oo maxeeda awal gaab nooga jirta ayaa hadda iga furfurantay dadkii walaaloo ila nool saas camal waa isla wada cabnaa maasha allah ilaahay ilmaha afaraa wax barata lacagta adiga dugsiga oo labaatana iyo iskoolka bareefada hadda geey iskool weyn macad weli ma geena isagana labaatan waay bishii afartan doolar camal oo ku baxday
haatoy dhegaystayaal guud ahaan weliba markaasi intaa gabgabeynay barnaamijka kulanka warsan oo nimada isinku dhugunsaasay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo barnaamijkan oo teraasiinsaari faysal dhaayo markaas barnaamijkan in farsameeyey siina kamahadsantiin dhugunsooga barnaamijka kulanka warsanti barnaamijkan limid ereedan kulmaan weliba siinkutabaan sidaasio maana allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu